maanta oo sabti ah waxaa isbitaalka weyn ee deegaanka kunyiburu ka bilowday howlo caafimaad oo dhanka indhaha ah kadib markii ay isbitaalka soo gaareen dhakhaatiir aqoon u leh caafimaadka aragga dhakhtar abuusamiira oo ku takhasusay cilmiga indhaha islamarkaana jaamacad uga baxay dalkiioo dibaddiisa ayaa si toosa u bilaabay inuu qaybilo dadkii ugu horreeyey ee isdiiwaangeliyey dhakhtarka ayaa wata qalab casri ah oo loogu talagalay indhaha doctor maslax oo ka mid a dhakhaatiirta joogtada isbitaalka weyn ee kunyibarow ayaa noo sheegay in dhakhtarkan noociisa aanu soo marin magaalooyinka isagoo bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan dhakhaatiirtii ayaan tanba idaacadda laga sheegaya la iclaaminayay oo ahaa dhakhaatiirtii indhaha ku takhasusay si gaar ah cudurada indhaha ee runtii way yimaadeen maanta si toosa shaqada ayay u bilaabi doonaan waxyaabaha ay bilaabi doonaan ama shaqada ay qaban doonaan runtii waa intii idaacadda aad ka maqlayseen runtii waa waxaa la jira waxyaalo cusub oo dhakhaatiirtii horey u imaan jirtay gobolka aysan qaban jirin ee run ahaantii aad iyo aadna muhiim u ah dadka in loo qabto waxaa ka mid ah waxyaalahaas ay qabanayaan insha allahu tacaala indhaha weershada oo kale dadka indhaha ka qalloocan runtii hadda ka hor may imaan dhakhaatiir samaynaysa wilaayaadka runtii waa fursad marka weershaha indhaha qallooc ayay toosin doonaan sidoo kale waxay qaban doonaan biyaha dadka indhaha kaga furan yihiin ama muddo indhaha ay maaragtay biyo kaga jireen oo maaro loo waayay runtii biyahaasna way xirayaan waxyaalaha marka dhakhaatiirtan hadda ay ay qabanayaan oo cusub aysan horey wilaayaadka looga qaban waxaa intaas dheer marka shaqooyinkii kaleoo tiro badnaa oo la xiriiray indhaha hadday ahaan lahayd daaweynta xasaasiyadda cabirka okyaalayaasha goojooyinka ayu nooc fitamiinaadka indhaha cabiradooda kala duwan dhammaan howlahaas ayaa maanta noo bilaabday insha allahu tacaala soo dhowaada dadweynaha ayaa isbitaalka kusii qulqulaya kuwaasi oo isugu jira kuwa dareemaya xanuuno dhanka aragga ah iyo qaar danaynaya inay tijaabiyaan caafimaadkooda indhaha waxaan habeen dambe idiin soo gudbin doonaa waraysi muhiim oo aan la yeelanay dhakhtarka qaabilsan howlaha daaweynta indhaha oo lagu magacaabo dhakhtar abuusamiira insha allah